magaalada boorama ee xarunta gobolka awdal ayaa lagu qabtay kulan looga hadlayay doorka dhalinyaradu ku leedahay doorashooyinka maamulka somalilan kulankan oo ay soo qabaqaabisay xarunta dimuqraadiyadda iyo maamul wanaagga somalilan ayaa waxaa ka qayb galay aqoon-yahano haweenka iyo dhalinyarada magaalada boorama cabdiraxmaan warsame agaasimaha xarunta dimuqraadiyadda iyo maamul wanaagga somalilan ayaa ka warbixiyey ujeedka kulanka oo loona abuuri lahaa dood wadaag ku saabsan sidee bay dhallinyarada iyo haweenku door fiican uga qaadan lahaayeen arrimaha doorashooyinka ee dalkeenna ka socda waan ognaynoo saddexiyo tobanka bisha dambe insha allah bidmillahi kariim waxaynu geli doonaa doorasho laba doorashoaynu geli doonaa inta badan dadku waxay xoogga saaraan anu doorashada madaxtooyada laakiin tii ka muhiimsanayd baa jirto tobanka sane soo socda xisbiga aynu isleenahay waynu anfacayaa oo dalka waxbuu ka bedelayaa oo iyo habkan imika ku sugan waxbuu ka bedeli karaa ayaynu dooranaynaa ma kuwii horeynu ku qanacsanayn aynu doorannaa mise kuwo cusuba imanaya oo ka duwan barnaamijyada ku horeysideen ayaynu maxay ahayd tolay doorannaa labadaa doorashaynu geli doonaa labadaa doorasho haddaba haddaynu dib ugu noqonno doorashooyinkoonii hore dadka ugu badan ee codeeyaa boqol kiiba toddobaatan boqol kiiba shan iyo toddobaatan waa dhalinyaro iyo haween haddaba inagu doorkii baynu ku leenahay inaynu isweydiinno ma aha oo keliyata awooddii ay lahaayeen dhallinyarada iyo haweenku ay codka sanduuqa ku dhiibanayeen waxaa la wareegay awood aynaan inagu hadhow toole adiga aan baahiyaha ay ka jawaabeen oo waa tee waa tii reernimada iyo waa tii salaadiinta inagu haddaynu dhallinyarana aynu codkii dhiibanayno waxaynu u baahan nahay in codkaagu uu noqdo cod wax kuu tara oo aad tidhaahdo codkaygii codkaagii ma odabaad u dhiibtay hadhow taama odaygaasaa mas-uul kuu noqonaya mise codkaagii waxaad doonaysaa inaad adigu tidhaahdo codkayga anaa bixinaye dhalinyar baanu nahay codkaasaanu haysanaa gobolka awdal baanu ku nool nahay boram baanu ku noolnahay codkaasaanu leenahaye dhalinyaradii qofkii muxuu ka bedelayaa arrimihii haweenkii muxuu ka bedelayaa baahiyii asaasigaa muxuu ka bedelayaa marka laba kun saddex laba kun saddex laba kun iyo shan laba kun toban wixii ka dambeeyey waxaad moodaa in wax badan isbedeleen kulankan ayaa kaalin wanaagsan ka qaadanayo sidii dhalinyarada magaalada boorama ay door muuqda ugu yeelan lahaayeen doorashooyinka maamulka somalilan